tan iyo markii uu soo iibbaxay qabarka sheegaya in badda ay ku le-deen dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxaa aad u hadalhaya bulshada soomaaliyeed ee jooga dalkiioo dibaddiisa iyagoona isla dhex qaadaya sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay dadkii ku dhintay badda iyo kuwii ka badbaaday kuwaasi oo ka muuqata daruufo aad u liidata wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiiq oo ka hadlayey dhalinyaradii ku le-day badda ayaa sheegay in tahriibiyaasha soomaalida ee ku dhintay jasiiradda madagaskar ay kor u dhaafayaan labaatan ruux isagoona tilmaamay inay jiraan kuwa waxyeelo ka soo gaartay muddadii ay badda ku jireen oo xilligan lagu hayo dalka madagaskar laba doomood oo ay saarnaayeen dad soomaaliyeed oo dhallinyaro u badan oo meesha ay ka baxday ama ay ka baxeen iyo meesha ay u socdeen aan ilaa iyo hadda la garanayn in ay ku qallimeen oo ku rugmadeen xeebaha xeebtan badweynta indiya gaar ahaan agagaarka dalka madagaskar la yidhaahdo dowladda madagaskar waxay nagu soo wargelisay in doomahaas qallimay tan soddon iyo sideedda qof ay saarnayd in shan iyo toban ka mid ah ay dhimatay tan soddon iyo labada qof ay saarnaayeenna in sagaal ka mid ihi ay dhinteen isugeynta ama wadarta guud oo dadkaasina ay yihiin afar iyo labaatan qofood inay halkaasi ku dhinteen sidoo kale axmed macalin fiiq ayaa intaasi ku daray inay jiraan dad soomaali oo taliyaal ah oo iyaguna ku dhiman dalka morocco waxaa jira kuwo kale oo aan xogtooda aysan soo dhammaystirnayn oo morocco ayagana agtooda xeebaha badaha halkaas ku yaalla muddooyinkii dambe waxaa aad u soo badanaya dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhimaanaya badaha kuwaas oo dhoofaya dalalka reer galbeedka